magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan awoodsiinta dadka naafada ah ee soomaaliyeed aqoon isweydaarsigan oo ay soo agaasintay hay-adda naafada qaranka ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan ururada naafada soomaaliya maxamed jaamac dhegaweyne guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon isweydaarsigan runtii maanta waxaan isugu nimid munaasabad aada muhiim u ah oo aada muhiim ugu ah arrimaha naafada naafadu waad og tihiin markaan waddankeena soomaaliya ka hadallo dibudhac badan bay qabaan oo qofka naafada waxaa loo arkaa qof maskiinoo waxba qabsan karin laakiin xaqiiqadu sidaa ma aha qofka naafadu waa qof wax qabsan kara waa qof isku filaan kara dadka kalena wax tari kara haddii fursadna la siiyo isaguna uu fahmo dadnimadiisa iyo iyo kartidiisa hadduu fahmo qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgalay dahafoorka aqoon isweydaarsiga ayaa dhankooda bogaadiyey aqoon isweydaarsiga oo hay-addu noo qabatay oo gobolka banaadir aan lagu matelayna iyo hay-adda naafada qaranka aqoon isweydaarsiga ay kau qabatay dadka baayaha gaarka ah ee deegaanadan ku nool gobolka banaadir waanuga mahad celinaynaa shaqo abuurka bulshadu haddii aan dhahno shaqo abuur ku habboon dadka naafada ah shaqo abuur waduwayihiin la noqonaysaa macno ahaan dadka kale laakiin waxaan la ogaaday daraasado la sameeyey dadka naafada ah haddaan la koorin asayse ayagu bulshada ka gaabin oo isa iska reebin inaysa aysa waxba ka duunayn bulshada kale sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inaan fahno inaan qaban karno wax kasta oo qofka kale qaban karo oo aan isku dhiirogelinno taasna waa laga maarmaan si kastaba aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiima ka qaadanayo awoodsiinta dadka naafada ah si ay bulshada inteeda kale ula mid noqdaan